raxmaan raxiim salaamullahi calaykum waraxmatu barakaatu dhegeystayaal halkani waa raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhowaada warka subaxnimo oo anigoo cali cabdiraxmaan halkan diyaar idinka lahayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ka go-on tahay inay hagaajiso nidaamka cadaaladda dalka isagoo sheegay in nidaamka hadda jira uu u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda somalilan ayaa soo bandhigtay qorshaha ay u diyaarisay imtixaanka guud ee sanadkan laga qaadayo ardayda dhigata dugsiyada dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxa uu sheegay in talisku uu ku howlan yahay sidii loo daryeeli lahaa naafada ciidanka xoogga dalka isagoo mahadcelin ballaaran u jeediyey urur ururka daryeelka ciidanka xoogga dalka oo ay sameeyeen xubno ka tirsan jaaliyadda soomaalida dalka norway kulan looga hadlaya dowrka haweenka soomaaliyed ay ku leeyihiin dhismaha maamul goboleedka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay magaalada jowhar hay-adaha amniga ee magaalada xudurna waxa ay xilliga habeenkii ay bandow kusoo rogay magaaladaasi iyadoona ujeeddadu ay tahay in la sugo ammaanka magaaladaasi webiga shabeelle ee maraha qaybo ka mid a soomaaliya ayaa lagu soo warramayay inuu fatahaad ka geystay dee tuulooyin hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe ayadoo tuulooyinka webigu uu ku fataheen ay ka mid tahay tugaarey maandheere iyo kuwo kale akhbaaraadka caalamiga dhegeyshar waxaa ugu waaweyn wiil u dhashay dalka iran oo saddex iyo labaatan sano jira ayaa la sheegay inuu u geeriyooday ama uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka australia kadib markii uu dab isqabadsiiyey
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subaxnimo jimcaha sagaal iyo labaatanka bisha afraad ee abril sanadka laba kun iyo lix tobanka intaasi aada maqasheen waa qodobadii wararka ugu waaweynaa haatana warkii oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ka go-on tahay inay hagaajiso nidaamka cadaaladda dalka isagoo sheegay nidaamka hadda jira uu u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte oo maalintii shalay magaalada tan muqdisho ku soo xiray shir looga hadlayay cadaaladda ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go-an tahay hagaajinta nidaamka islamarkaana loo baahan yahay in kan hadda jira uu yahay mid wax badan oo u baahan in laga bedelo islamarkaana wax kale oo cusub lagu soo kordhiyo si nidaamka cadaaladda ee dalka hadda uu isticmaalayo ama uu ku dhaqmayo uu noqdo mid la jaan qaado xaaladda hadda dalka ka jirta waxaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadalladiisii ka mid ahaa
run ahaantii waxaanu doonaynaa oo aanu rabnaa inaynu ku tallaabsanno sidii cadaalad loo gaarsin lahaa dalka cadaaladuna wax walba waxa asaas u ah fikir ka duwan fikirkan aynu maanta hayno ayaa dalkan isaga laftiisu ku jira xagjirnimaa sidaynu xagjirnimadii uga saari karayna sidaynu diinta islaamka ahayd u qaadan karaynaa mid ah maxaa la yidhaha kii rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam uu keenay caalamkan ee ilaahay uu soo diiday si intaa u qaadan karayna saynu uga bedeli karaynaa fikirka ah haddaad iga fikir duwanta waan ku dilaya saynu bedeli karaynaa cadaaladda waa in lagu bedela waa in pinal koorkeenu ka tarjuma waa in maxaa la yidhaahdaa camalkeenu ka tarjuma taasaa wax lagu bedeli karaya laakiin inta aynu qaadanayna xeer qodob odhanaya oo laga yaabo ina kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii pinal koorkeenu aan weli la bedelin markaa taana uga bedeli kara mar walbaba waa inu xasuusnaataan inuu jiro dagaal fikriya oo dalkan ku jira oo aynu u baahan nahay inaynu ku salayno cadaaladdeenu ku salayno sidaynu u bedeli lahay haddii kale waxaa imika uu taa u taaftay wasiirku uu leeyahay yani baabuur kaas way sii socon doontaa waayo qofka haddaaba ku arka inaad gaal tahay u kuleeya waan kugu dilaya leannaho waad iga fikri duwan tahay sideen markaa anigii caadi u noqon karaya ama adadu caadi u noqon karta inaad halkaas socoto qof kale waa maku dilaya waayo leannaha waa maxay dawlad ayaad ka mid tahay dawladdu maana hankeenin dawladdu miyaana hankin dadka miyaana hankin makelaysa maxaa la yidhahdaa yani shacabka aada makelaysa maana xagee ka yimaadin samada ka soo taagta waa aniga iyo adiga cid kale ma dawladda lagu sheega waa aniga iyo adiga laakiin maxaan rabnaa inaan aniga adigu ku hagaajino maxaa la yidhahdaa sidii nidaam u iman lahaa oo ummaddan cadaalad loogu dhaqi lahaa waa taa way kala doonaya aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte ayuu kaasi ahaa wasaaradda waxbarashada ee dowladda somalilan waxa ay soo bandhigtay qorshaha ay u diyaarisay imtixaanka guud ee sanadkan laga qaadayo ardayda dhigata dugsiyada dalka wasaaradda waxbarashada ayaa maalintii shalay kulanka golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ee magaalada muqdisho ee toddobaadkiiba hal mar ay ku yeesheen ayaa waxa ay ku soo bandhigtay qaabka imtixaankaasi loo qaadi doono oo kala duwan oo meelo kala duwan oo dalkana ka kala imaanaya waxaa waxyaabaha kulankaasi golaha wasiirada oo imtixaan qaadista dalka sanadkan ay ka mid ahayd faahfaahinaya afhayeenka xukuumadda soomaaliya mudane cabdisalaan caato
wasiirka gaashaandhigga saraa'igaas cabdiqaadir sheekh cali diine ayaa wuxuu u soo jeediyey golaha wasiirada ansixinta sharciga lagu dhisay ciidamada gurmudka ee waddamada afrika afrikada bari ee east africa waxaa ka mid a waddamadan oo ku jira waddanka burundi comoros jabuuti soomaaliya etoobiya kenya rwanda seychelles sudan iyo uganda waxaa kale oo looga hadlay oo lagu ansixiyey golaha maanta shatiyada midaysan ee isgaarsiinta wasiir ku-xigeenka boosada isgaarsiinta ayaa wuxuu soo gudbiyey sidii loo midayn lahaa shatiyada la siiyo hay-adaha shirkadaha isgaarsiinta halkaas ayaana lagu ansixiyey ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa waxa uu soo gudbiyey u diyaargarowga imtixaanaadka qaranka ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka iyo labada kun iyo lix iyo tobanka wasiir cabdulaahi bilal nuur waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa in ilaahay hadduu yidhaahdo sanadkan ay gelayaan arday lagu qiyaasay sagaal iyo toban kun oo soomaaliya oo ka kala imaanaya sagaal gobol waxaa haddii aan idin kala dhigdhigana meelaha ay ka kala imaanayaan waxaa ka mid ah gobolka banaadir waxaa ka imaanaya afar iyo toban kun sagaal boqol iyo konton arday si la qiyaasay jubbada hoose saddex boqol gedo laba boqol baay toddoba boqol shabeellada hoose lix boqol oo arday shabeellada dhexe afar boqol oo arday hiiraan lix boqol oo arday galguduud shan boqol iyo konton arday gobolka mudug waxaa ka imaanaya toddoba boqol oo arday qiyaastuna waa sagaal iyo toban kun oo arday goobaha ay ku geli doonaan saddex boqol iyo konton arday ee halkii goob geli doonta oo imtixaan ku qaadan doonta halkii kalaasna waxaa imtixaan ku qaadan doonta ilaahay hadduu yidhaahdo labaatan arday ugu dambeyntii imtixaankii waa la diyaariyey afartan macalin ayaa imtixaanaadkii diyaariyey ilaahay hadduu yidhaahdana imtixaanku waxaa u dhacayaa sida aan rajaynayno bisha may kow iyo labaatankeeda guul ayaan u rajaynaynaa ardaydaas geli doonta imtixaanka ilaah hadduu yidhaahdo waa nima
aada buu mahadsan yahay afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdisalaan caato ayuu kaasi ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in talisko ay uu ku howlan yahay sidii loo daryeeli lahaa naafada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoo sidoo kalena mahadcelin ballaaran u jeediyey urarka daryeelka ciidanka xoogga oo ay sameeyaan xubno ka tirsan jaaliyadda soomaaliyada dalka norway ku dhaqan taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeyagaas maxamed aadan axmed ayaa waxa uu sheegay in talisku uu arrimahaasi ku howlan yahay islamarkaana ururka ama hay-ad u qaabilsan daryeelka naafada ciidanka xoogga dalka uu lahaan jiray dibna loo soo celin doono
ciidanku nidaam buu lahaan jiray nidaamkuu lahaan jiray habka mushaarkiisa qaadashadu dee waxay ku fadhigay biljoogtay ahayd tiro loo gooyey oo la yaqaano inkastoo waagii dambe ay iska dhacday sicir barar fara badan ugu dhacay haddana ayay lahaan jireen agoonta iyo waxbaa loo jari jiray weli maanan gaarin heerkaas laakiinse dayrin mayno wixii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ka qayb qaadan karo uu ka qayb qaadanayaa weliba horseed buu ka noqonaya naafadayadu ciidanka naafada ah waxay lahaan jireen warshaday lahaan jireen shareemooyina iyagu maamulaan bay lahaan jireen hanti ay iyagu gaar u leeyihiin bay lahaan jireen meelo daryeeb oo iyaga gaara u ah ayay lahaan jireen oo wixii naafo ah hadday gacan u laayahay iyo hadduu lug laayahay iyo hadduu xubin laayahay wax looga qabtay lahaan jireen yacni hay-addan oo daryeelka naafada ah ayaa ayaa ayaa jiri jirtay waxaan rajaynaynaa hay-addii inay hirgasho oo haddii allaydu ay ay shaqayso waxa waliba maalin bay bilaabmaan kabacdi markay maalin bilaabmaanna way faraan oo saasay ku socdaan iyaga waxaan ka codsanaynaa markaa dhammaan jaaliyadaha banaanka ee soomaaliyeed dal kastay joogaan arrinkaa ay isu taageen jaaliyadda norway iyaguna inay dalalkooda isu taagaan baan ayaan ayaan ka codsanaynaa oo media aan u marinaya
aad buu maas yahay saraa'igaas maxamed aadan axmed taliyaha ciidanka xoogga ayuu kaasi ahaa haatanna jawhar kulan looga hadlayay doorka haweenka soomaalida ay ku leeyihiin dhismaha maamulka maamulka loo dhisayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa warbixintan jowhar inooga soo diray waryaheena cabdishakuur cali axmed
kan oo lagu diyaar garoobayo shaweyne looga hadlayo doorka haweenka ku nool gobolka shabeellaha dhexe ay ku leeyihiin siyaasadda ayaa lagu qabtay magaalada jowhar waxaana ka qayb galay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo xubno ka tirsan ururka waxa kaloo kulanka goobjoog ka ahaa guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar haweenkii ka qayb galay kulanka ayaa cabiray aragtidooda ku aadan doorka ay ku leeyihiin siyaasadda badan iga buuxaysa inaan gabdhaha shabeellada dhexe inaan la kulmo oo imaado shabeellada dhexe jooga alxamdulilah ilaahay bay mahad u sugnaatay waxaan rabaa inaad farxadaasna aada ula qaybsataan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxawaaye annaga muddo badan muddo badan ayaa dhameynaa intay maalmo haddaana xafiiska xiriirka gobolada iyo degmooyinka anigu waxaana xafiiska madaxa xafiiskaan ahay waan kasoo tegay ilmihii kale oo xafiis ka shaqaynayay laakiin mar badanaa dhameynaa guddoomiyaha kasoo hormarno nagu soo noqono oo nila shaqeyno haweenka shabeellaha dhexe iyo degmada xamatib oo ah maamuqatu marka waxaan rabnaa haddii ilaahay raali ku noqdo annaga in badan baa maamulka gobolka shabeellaha dhexe ka noqonay hiiraan aaday muddo bilan ku noqnaa gubabkii hiiraan tagay kuwii hiiraan boos in badanaan ka hadalnay ina gabdhaha bandada ay ku leeyihiin la sheego laakiin ayadoo markaan ficil ah qowlka iyo ficilka inay is lahaadaan
xibnaha dhisan deegaanka ama muxuu ahay gobolka ama wax gabadh oo ku jirta malaha waan unta cabinaa waan ka daba orognaa wax siyaada ah oo weli dhoyin malaha maanta ilaahihii keenay ee maamul qaranka iyadoo maamulkii joogaan waxaan rabaa inay diinti ahaan mid haddii laga yimaado midka oo muxuu ahaa dibheshiisiinta ama midan oo laisku daray labada gol midda kale oo naga diinti aanoo haysto nafta kale hadda maamulka nala gasho caquuqaha naga maqan sida shaqadoo kale gabdhaha qof kasta qofkiisuu shaqada keensanaya maanta waxaan ururka haweenka qaranka guddoomiyaha inoo horkacayso aan diyaar u nahay ilaa aan boqolkiiba soddon banaanka ka helno inaanan ka kicin maamul goboleedka aanan guryaheena u laaban gobanayo ka aragno ma aadayn guryaheena iyo ilmaheena boqolkiiba soddonna inaan xaqiijino inaa inay heleen labadan qof gabdhihii
guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwabatuule sheekh axmed gaballe ayaa kulanka ka sheegtay in haweenku ay muhiim u yihiin guud ahaan dhismaha qaranka loogana baahan yahay haweenka ku nool gobolka shabeellaha dhexe in door muhiim ay ka qaataan dhisida maamulka loo sameynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe xaq aan leenahay waa xaq waajib ah oo aan ku yeelanay haweennimadeenna halgankeenna daacadnimadeenna iyo wadaninimadeenna sidaa daraaddeed inaan u istaagno oo aan qaadano ayaa naloogaga baahan yahay waxyaalaha marka annaga inagu kalifa inaa idiin imaado annagoo og kartidiinna annagoo og waxqabadkiinna annagoo og inaad in wax idinka qaadan kartaa aysan jirin oo xaqiina idinka duufin kartaa haddana inaan idinku biirino xooggeena niyadaan idinku biirino idinkaar istaagno tusino gabdhaha soomaaliyeed inay isku maslaxad isku dan isku ujeedo yihiin ujeedadaas inay yihiin gabdhaha soomaaliyeed inay rabaan qarannimo soomaaliyeed iyo dowladnimo soomaaliyeed cabdishakuur ali axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada jowhar shabeellaha dhexe
wariya arrimihii gobolka shabeellaha dhexe ayaanu ku guda jirnaaye wararka ka imaanaya tuulooyin ka tirsan gobolkaasi oo ay ka mid yihiin tugaarey iyo maandheere ee ku teedsan webiga shabeelle ayaa lagu soo warramayay inuu webiga fatahaad uu ka sameeyey sida ay dadka deegaankaasi sheegeen oo fatahaad aada u daran u geystay xilli muddooyinka dambena webiga uu ahaa mid biyihiisu ay gureen oo u qalalnaa guddoomiyaha tuulada tugaarey oo gobolka shabeellaha dhexe ayaa wariyeenaa gobolka shabeellaha dhexe haatan ku sugan cabdishakuur waxa uu telefoon kula hadlay isagoon ugu horreyntii weydiiyey xaaladda tuuladaasi iyo deegaanada kale ku dhow dhow sida webiga fatahaadiisa ay u saamaysay waxaana uu magaciisa ku bilaabaya guddoomiyaha isagoona ku jawaabay
علي محمد حاجي waxaad iiga warantaa halka aad ku sugan tahay iyo bal siday wax uga jiraan
dowlada tuugaariyaan ku suganahay guddoomiyeeda ahay waxaan aada ku sheegaa khasaare oo aada u balaaran awoobiga fatahaad anugu sheegay
marka webigu intee ka fatahay
waxaad ka fatahaada meel tuugaarey iyo baardheer u dhexeysa oo silaaxa tuugaarey ah
waayahay marka ilaa hadda maxaa khasaare ah
khasaara wax lasoo koobi karo ma ah xoole waa ku baxeen in deeq dalagii maanta la faliyo dhan sisantii wixii la falfali boqor boqorkii iyo sisanta qaar waa la siibi qaar iido abaaleesan qaarna siibneen wixii oo dhan biyaa mareen
waa gartay
marka khasaare oo aad iyo aad u balaarana meeshaas ka dhacay hadda waxaan u baahannahay qolada warbaahinta waa wixii hay-ada eh wixii maamul eh in dowladda federaalka waxaas inaad gacan ay qabtaan boqod haddii noola shiri karo noola shiro haddii boqod ay la shiri waayna dadkii tuuliyaalkaa meeshaan jooga oo fatahaadaas ay saameynayso waxaa loo baahan inaad tuuliyaalkii lagu celiyo oo intaas intii heede intii warbaahin eh intii maamul eh intii dawle eh intii walaalahayna soomaali eh inaa gargaar degdeg eh waxaas naaga suubiyaana u baahanahay waa gartay marka hadda sababta ee ka dambaysa in webigu uu fataho maxay tahay
wiifatoo waxaa ka dambaysa webiga maanta wax weliyaana ku arkan aan ku aragna webigi maxay galayaa soo guri biyoo dhan ma ku jirin oon iyo intaa waxaasaa maanta adi wixina bishii febraayo webiga iljog noqon ilaa bisha abriil dhexdeedaas webi ku keeni
saameel intee la-eg bay ku yeelatay beeraleyda webiga fatahay
beeraleyda webiga fatahay waxaa saameynteeda wax lasoo koogi karo maaha tiwaaray farta aaga baxda ilaa maku dheeray sabi allahan ben salaamal biya belasta oo imaanaya dadkooda
waa gartay
marka dadkaas waxay u baahanyihin walaalahooda soomaali inay gacanta ka qabtaan oo gurma sii degdeg ee loogu soo gurmido dadkii andaasada malaari iyo waxaasaa ku dhaceen bushi xumo kawiige iyo waxaas la yidhaahna waa iska jiraan dadkii shalay haddii biya beeray tageen soo arkeen fitintoodii la kormari tii siibooratti iyo tii wax kormarti xalli hadda allah bushi iskii dhaxay waayaata naxtimaa waxdarama kawiigio bushi leo kuwada ani haddaas badan kula warmaayo kawiigioas ahay shalay bukda kortay haddii ma kortay haddii imid bushaas ay u dhacay allah daba waa jiifaa la jeedmadla inta aanu webiga fatahin ka hor ma jirta cabsi aad ka qabteen haddii aysa jirtay maamulka magaalada jowhar iyo kan gobolka ma u gudbiseen
waa u gudbini qaarkooda waxay yeeday wixii maamul eh waxayna yidheen hoolaa laga qabanaa xataa laamin oo webi dhexdiisa ku jiri inaad fatahaad baxeysa waa umaleyna uku naftirkooda wax weye laaminka naftirkooda alla garaaca yidheen webiga
kaasi waxau ahaa guddoomiyaha tuulada tugaarey ee gobolka shabeellaha dhexe oo ka warramayey fatahaad uu webiga shabeelle uu ka geystay tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo la sheegay in dalagyadii beeraha webiga ku hareeraysanaa uu la tegay islamarkaana saameyn ballaaran halkaasi uu ku yeeshay xilli dhowaanahana deegaanada webiga shabeelle laga soo warinayay in biyo la-aan baahsan ay ka jirto haatanna xudur hay-adaha ammaanka ee magaalada xudur ayaa xilligii habeenkii magaaladaasi waxa ay ku soo rogeen bandow kaas oo sida ay sheegeen ay ugu golleeyihiin in lagu sugo amniga magaaladaasi mas-uuliyiinta ama mas-uulka tirsan maamulka degmada xodor ayaa weriyaena maxamed xasan cabdiraxmaan waxa uu ka waraystay ujeedada bandowga xilliga habeenkii ay magaalada kusoo rogeen waxaana ku jira maxmed aad baad u mahadsan tahay magaalada xudbur ee xarunta gobolka bokool sida aad ogtihiinba waa magaalo iska wadooyinkeeda sidaa uma wada furna laakiin shacabka noloshooda iyo guud ahaan dhaqaaqa magaalada aad iyo aad ayuu usoo kabcayayo waxaa laga dareemayaa aad iyo aad inuu usii ziyaadayo ka maamul ahaan waxaan go'aaminay annagoo la kaashanayna hay-adaha amniga in la xaqiijiyo magaaladai amnigeeda nimanka cadowga jihadiidka ugusay al-shabaab in fara badan waxa ay magaxayaan magaalada xudur iyo qaabka amniga uga dhashay iyagoo mar walba isku diyaarinaya inay magaaladii falal amniga lidku ah inay ka sameeyaan ka maamul ahaan waxaan go'aaminay in magaalada saddex saac wixii ka dambeeya dhaqdhaqaaq aan la samayn karin ilaa iyo shanta iyo barka aroornimo si loo xaqiijiyo magaalada waxa soo galaya iyo waxa ka baxaya annagoo joojinay in magaalada dhexdeeda hub lagu dhex sito hub sharci darro ah ciddi lagu arko hub sharci darro ahna la waafajin doono waxa waafaqsan sharciga ka maamul ahaan annagoo la kaashanayna marka hay-adaha amniga iyo dowladaha ama dowladda aan jaar ka nahay iyo etoobiya ee nabad sugidda u jooga gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur gudoomiye muddo intee la-eg ayuu socon doonaa bindowgan oo magaalada dinta aad kusoo rogteen weli ma cayinna waqtigaasu ku egyahay weli ma dhahayna oo waa arrin howl fara badan iyo waqti dheer u baahan arrimahaan ugu soo rognayna waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo guud ahaan amniga magaalada xudur waad og tahay nimanka cadowga mar walba waxay diyaar u yihiin inay dhibaateeyaan shacbiga soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddana annagoo usii diyaargaroobeydna bisha barakeysanee rabadaanna markan bil iyo in yarun ay nooga harsantahay nimanka cadowgana ay diyaargarow adag iyagan usii gelayaan bisha rabadaan si ummadda ay usii dhibaateeyaan annagoo marka arrinkaasi kasii diyaargaroobeydna xilliga bisha la gaaro ama bisha rabadaan markaan gudagalna xilligaan diyaargaroow lahayn inaan hadda sii diyaargarowno oo annagoo diyaar ah bisha barakeysanee rabadaan inay inoo dhalato bil kadib aan rajaynayn haddii ilaahay ka dhigo gudoomiye ma jiraan hadda waxa oo shaki ah oo laga qabo gudaha magaalada taas darteedana ee bindowgan loogu soo rogay maya wax amni darro ah oo iminka magaalada xudur gudaheeda aan ka filayno mise aan ku aragnay ma jiraan inkastoo aan dareemayno mararka qaar habeen habeenun xabado si sharci darro ah askarta u ridaysa dhacaya si xabadaha dhacaya xitaa loo ogaado inaysan magaalada xabad aysan ka dhicin waxyaabaha keenay in bindowga magaalada lagu soo rogaya ka mid tahay mala dhihi karaa bindowgan dadka khalkhal ayay ku abuuraysaa oo xagga amniga ah bulshada waan ku wacyigelinay oo waan u sheegnay in guud ahaan magaalada amnigeeda uu xaqiijisan yahay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeedba ay u taagan yihiin xaqiijinta amniga shacbiga soomaaliyeed ee ku nool degmada xudur annagoo ku baraarujinay ku wacyigelinay in lagu xaqiijinayo amnigooda guud ahaan broblemna uusan taagnayn wixii markaa dhib soo siyaada oo habeenkii si emergensiya sida dumarka foosha qabata iyo qof xanuun kusoo booday waxaasoo dhan loo sheegayo hay-adaha amniga laguna wargelinayo in arrin uu soo siyaaday dabadeetana sida loo doono ay u shaqaynayaan iminka ka horna waxaan joojinay gawaarida dhexmara magaalada xudur sababta waxa keenay wax weeyaan magaalada dadkeedu aad iyo aad u farabatay magaaladii oo ah magaalo iska yaro hadda dadkaasi sidaa u badan xamili karin marka gawaaridii oo magaalada kusoo siyaaday marka in shacabka dhibaato ay gaarto mise shil gaari magaalada uu ka dhex dhashay darteed ayaan u joojinay habeenkiina gaari inuu magaalada dhex maro aad ayaad umahadsantahay
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wiil saddex iyo labaatan sano jira oo u dhashay dalka iiraan islamarkaana magangelyo doon ahaa oo dab isku qabatiiyey xarun lagu daryeelo ama lagu xidho dadka magangelyo doonka ku taalla jasiiradda nayuru ee dalka australia ayaa geeriyooday waaxda socdaalka ee dalka australia ayaa xaqiijisay geerida ninkan oo ku geeriyooday cusbitaal ku yaala brisbane oo maalintii maantoo jimcaha waxaa la sheegay in ficilkan uu ku kacay ay ka dambeysay kadib markii ay tallaabo arrinkan ay ugu soo horjeedaan oo magangelyo doonka dadka ay qaadeen dowladda jasiiradda nayrani dowladda australia ayaa dadka magangelyo doonka waxa ay ku celisaa deegaanada xeebaha oo jasiiradaha ay ku jirto nayuro iyo kuwo kale oo ku yaala badda jasiiradaha yaryar ee ku yaala badda basifiga ugu dambayntan hogaamiyayaasha qaaradda tan afrika qaar ka mid ah ayaa maanta waxa uu shar ay ugu hadlayaan sida wax loogu qaban karo ama loo badbaadin karo maroodiga ku nool qaaradda afrika waxa ay ku yeelan doonaan magaalada nairobi ee dalka kenya shirkan oo maanta magaalada nairobi uhuru kenyatta ee dalka kenya uu ka furi doono ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo urur ay leeyihiin waddamada qaaradda afrika gaar ahaan kuwa uu ku badan yahay maroodiga waxaa hogaamiyeyaasha shirkan ka qayb gali doona si weyn ay ugu hadli doonaan sidii arrimahaasi oo ugaarsiga maro- maroodiga looga hortegi lahaa kaas oo dhanka ganacsiga loo isticmaalo faanta maroodiga khubarada ayaa sheegaysa in tirada maroodiyaasha ku nool qaaradatan afrika boqolkiiba sagaashan uu hoos u dhacay qarniyadii lasoo dhaafay islamarkaana ay sidoo kale sheegeen in uu dhibaatadaasi hoosu dhac ay kusii socon doonto muddo sannadaa waxaa ku jira in hogaamiyaasha shirka maanta ka qaybgeli doona yuweri musafariga dalkaasi uganda iyo ali bongo oo ka socda waddanka galbeedka afrika ku yaala ee gaboon uhuru kenyatta ayaa shirkan uu maanta ka furaya waxaa sidoo kale lagu wadaa in dab la qabadsiiyo in ku dhow ama ka badan boqol iyo shantan oo qiimo u dhigma oo ah maroodiga faantiisa oo si sharci daraa loo soo ugaarsaday kuwaas oo ka badan lix kun iyo toddoba boqol oo maroodi faanta maroodiga ayaa tiro aada u badan oo ah taas oo la sheegayo in ay waxyaabaha shirkan lagu soo bandhigayo ay ka mid tahay maalinta soo socota ee sabtiga ayaa la gubi doonaa in ka badan toddoba tan oo ka tirsan ilaa ay haatan taas oo u dhigantaa guud ahaanba boqolkiiba shan guud ahaan ee mafaanta maroodiga adduunyada ku dhowaad hal dhibic soddon iyo shan tan oo geesaha baasha loo yaqaano yibirta waxaa sidoo kale ay tahay mid la gubi doono iyadoona taasi qiimaha si uu aada u badan yahay u dhigantaa boqol milyan oo sanadkiiba oo faanta maroodiga guud ahaan caalamka lacag dhan laga sameeyo iyadoo sidoo kale ee jeerta ee geesaheedana siddeed milyan oo dollarka maraykanka laga sameynayo ma aaminsanin intani ay tahay mid qiimo weyn u keenaysa ama ku keeni doonta sidaa darteed waxaan doonaynaa inaan dab qabadsiino dhammaan hantida laga sameeyey iyo waxyaabaha laga soo arooriyey waanu ku celinaynaa si arrinkan uu u noqdo mid qiimo weyn ku leh dunida maroodiga guud ahaan caalamka waxaa sidaasi sheegay ninka lagu magacaabo kitibili mimithi oo ah agaasimaha guud ee daryeelka xaw- xayawaanka duurjoogta ee dalka kenya waxaa sidoo kale la sheegay in guud ahaanba qaaradda afrika lagu qiyaasay afar kun iyo shan boqol ilaa shan kun oo maroodi ay ku nool yihiin taas oo ka badan saddex boqol taas oo u dhigantaa saddex aan idhaahde soddon kun in sanad kastana lagu dilo guud ahaanba qaaradatan afrika oo maroodiyaashaasi oo ay ugaarsadaan dadka ka ganacsada faanta maroodiga dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa naga intaa warkan cid iibsay waxay mar kale isagoo maqal iyo qoraal ay ka heli karaan bejkan internet ku leenahay radio muqdisho dot net